duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhur ee raadiyo dalsan qodobada aad ku dhagaysan doontaan hadduu eebba raalli ka noqdana waxaa ka mid a madaxda dalka jabuuti hufdi hogaaminaya oo soo gaaray magaalada muqdisho
wadooyinka magaalada muqdisho oo maanta xiran iyo duulimaadyada garoonka diyaaradaha oo hakad la geliyey
banaabaxay mar kale maanta dib uga dhacay magaalada laascaano ee xarunta gobolka sool
dowladda federaalk soomaaliya oo ka hor timid shirkad ee markaasi qodaysa iraade shirkad markaasi shidaal ka qodanaysa ama ka baaraysa somalilan
guddiga arrimaha dibadda ah ee golaha shacabka su-aalo weydiin iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka
gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya oo kulan la qaatay midooda musharaxiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed
akhbaaraadka dibadda nasood suudaan ay ka dhaceen dagaalo dad badan ay ku dhinteen
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale isku soo noqosho wanaagsan dhageystayaal waa maalinimo arbacaa taariikhduna waxay ku aastaysan tahay sideed iyo labaatanka bisha labayo tobnaad sanada laba kun labaatan iyo labo kusoo dhawaada warkii aada maqasheen intaad faahfaahsan waxaan la diyaaraha anigoo maryana iyo sidoo kale shiine aynu ku bilownay madaxweynaha dalka jabuuti iyo wafdi hogaaminayo ayaa soo gaaray maanta magaalada muqdisho sida warkan uu ku eegayo cabdinaasir cadaala
madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo wafd uu hogaaminayo ayaa maantay soo gaaray magaalada caasimada ah ee muqdisho iyadoo garoonka diyaaradaha ee aadan cadde si weyn loogu soo dhoweeyey madaxweynaha iyo wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha dalka xamse cabdi bare iyo madaxda dowlad goboleedyada ayaa si weyn u soo dhoweeyey madaxweynaha dalka jabuuti cusmaaciil cumar geele oo maantay booqasho rasmi ah uga bilaabatay dalka soomaaliya madaxweynaha inta uusan imanin ka hor ayaa ammaanka guud ee caasimada si weyn loo adkeeyey waxaana inta badan la xiray wadooyinka muhiimka ah ee magaalada muqdisho isku socodka guud iyo sidoo kale kan gaadiidka ayaa istaagay waxaana la arkayay dadka shacabka ah oo saakaya wadooyinka caasimada ku lugeynaya maadaama la joojiyey isku socodka guud sida mootooyinka iyo sidoo kale gaadiidka dadweynaha madaxweynahawaa madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa ujeedka u yimid dalka waxay tahay xarig waa xarig jarka akademiyadda waa akademiyadda akhriska iyo qoraalka taasi oo la filayo waa taasi oo horay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele oo uu dhagax dhigay sanadkii laba kun shan iyo tobankii
qaar ka mid ah wadooyinka ah magaalada muqdisho barnaambaxyo ayaa la sheegay inay maanta mar kale dib uga bilowdeen qeybo ka mid ah magaalada laascaano ee gobolka sool sida warkan uu ku faahfaahinayo jullo shaakirra waxaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ka dhacay banaanbaxyo waaweyn kuwaas oo ay dhigayeen dadka deegaanka banaanbaxan waxa uu ahaa mid ay dhigayeen shacab caraysan waxayna maanta mar kale dib uga bilaabmeen magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyadoona ay xusid mudan tahay in shalay magaaladaasi ay ka dhaceen mudaharaadyo kala duwan oo khasaare kala duwan ay ka dhasheen wadooyinka waaweyn ee magaalada laascaanood ayaa saaki lagu arkayay boqolaal shacab ah oo caraysan ilaa iyo haddana waa lagu arkayaa dadka shacabka ah waxayna ka cabanayaan dhibaatooyinka dilalka ay ugu horeeyaan ee lagu hayo dadka waxgalka ah ee ku nool magaaladaasi mudaharaadkii shalay ayaa sababay dhimashada iyo dhaawac dhimasho iyo dhaawac waxaana dadka caraysan ay weerar ku qaadeen goobo ganacsi kuwaasoo ay burburiyeen arrintan ayaa timid kadib markii magaaladaasi ay ku bateen dilalka joogtada ah ee lagu hayo dadka haldoorka ah ee magaaladaasi kuwaas oo kooxo weesan inta ay dilaan kadibna ka baxsadaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool shalay waxaa ka dhacay banaanbaxyo nuucan oo kale ah oo dhigayeen dadka shacabka ah welina waa ay ka socdaan magaaladaasi
maadsan tahay juulo shaakir dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka hortimid shirkado qorsheynaya inay shidaal ka baaraan somalilan sida warkan uu ku eegayo saleybaan cadaala
wasaaradda batroolka iyo macdanta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay inay si dhow ula socoto howlgalka sharci darada ah ee la doonayo in shidaal looga baaro gobolada waqooyi ee soomaaliya ah ee loo yaqaan somalilan taasi oo ay fulineyso shirkad lagu magacaabo janal energy b l c oo sheegtay inay fasax u haysato baarista iyo kafaa-ideysiga kheyraadka batroolka soomaaliya war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay si cad u diiday sheegashada janal energy b l c oo ah in ay leedahay sharci ay batroolka ama shidaalka uga baarto gobolada waqooyi ee soomaaliya waxayna ugu baaqday shirkadda janal energy inay joojiso sheegashada sharci darada ah oo ay ku leedahay xuquuqde xuquuqdeeda batroolka iyo inay fuliso howlgal shidaal oo xadgudub ku ah madax banaanida dhuleed iyo midnimada soomaaliya sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya ayaa ku wargelisay markashayaasha shisheeye inay wasaaradda batroolka iyo macdanta ay tahay hay-adda keliya ah ee sharci ahaan u fasaxda sharciga iyo u fasaxaya sharciga iyo qawaaniinta u degsan soomaaliya inay bixiso oggolaanshaha baarista iyo horumarinta kheyraadka shidaalka sida uu dhigayo sharciga shidaalka soomaaliya oggolaansho kasta oo la bixiyo oo ka hor imaaneysa shuruucda iyo qawaaniinta soomaaliya waa sharci darro waxaa loo aqoonsanayaa mid aan waxba ka jirin ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay wasaaradda batroolka wasaaradda macdanta iyo batroolka soomaaliya madaxda shirkadda general energy b l c iyo somalilan ayaa weli ka hadlin warkan kasoo baxay dowladda federaalk soomaaliya hase yeeshee somalilan ayaa la filayaa in saacadaha soo socda ay kasoo hadasho
guddiga arrimaha dibadda ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa su-aalo kala duwan weydiiyey wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk ee soomaaliya sida warkani ku faahfaahinaysa ilhaan mustafa
guddiga arrimaha dibadda ayaa kulan la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah abshir cumar jaamac huruuse kulanka waxaa shirgudoominayay gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda xildhibaan cabdulaahi bidhaan warsame ajendaha kulanka guddiga iyo wasaaradda ay ka wada hadleen ayaa ahaa saddex qodob oo kale ah xoojinta wadashaqeynta guddiga iyo wasaaradda soo gudbinta qorshe howleedka wasaaradda xubnaha guddiga ayaa su-aalo la xiriira shaqada wasaaradda weydiiyey wasiir abshir cumar jaamac huruuse oo uu wehelinayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda xildhibaan isaaq fanax xoghayaha joogtada wasaaradda iyo howlwadeeno sare ee wasaaradda wasiirka ayaana ka jawaabay dhammaan su-aalihii ay weydiiyeen xubnaha guddiga arrimaha dibadda ugu dambeyntii kulanka guddiga iyo wasaaradda ayaa kusoo dhammaaday is-afgarad iyo in ay dhex marto
mahadsan tahay ilhaan dhanka kalena gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa kulan la qaatay midooda musharaxiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed sida warkan uu ku eegayo mahad nuure gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa xalay hoogiisa kulan kula qaatay midooda musharaxiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed musharaxiinta koonfur galbeed iyo gudoomiyaha ayaa ka wada hadla arrimaha dib u heshiisiinta koonfur galbeed sidii loo heli kara midnaba islamarkaana la isaga kaashada dagaalka xilligan al-shabaab lagula jiro kulanka gudoomiyaha iyo musharaxiinta ayaa loo ballamay inay iskugu soo laabtaan habeenka caawiya ee soo socdo gudoomiyaha golaha shacabka ayaa bogaadiya dadaalada lagu doonaya dib u heshiisiinta koonfur galbeed oo isagu uu ku baaqay isagoo sheegay inay muhiima u tahay midnimada iyo jiritaanka reer koonfur galbeed in la xoojiyo kacdoonka dadweyne ee dalka looga xoreynaya al-shabaab sida hadalkuu dhigay xiise siyaasadeed ayaa waayihii dambe ka dhex taagneyd midooda musharaxiinta koonfur galbeed iyo sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed ee lafta gareen ee muddo kororsiga halka sana ku darsada doorashadii xiliga loogu talagalay
warkaasi aad ka dhegeysaneysaan oo idaacadda dalsan muqdisho abaratii dibaddana dowlada dalka suudaan dowladda koonfurta dalka suudaan ayaa sheegtay in inka badan siddeetan qofood ay dhiteen kadib markii dagaalo ay ka dhaceen qaybo ka mid a dalkaasi waxda arrimaha dibadda ah ee dalkaasi iyo arrimaha gudaha ayaa sheegay in dadkan qaarkood loola cararay isbitaallo ku yaala caasimadda south sudan ee juba macnaha markii ugu horeysay sidaaloo kale dad badan inay ku dhintaan rabshado ka dhaca gudaha dalkaasi gudaana warkii duhurnimo idaacadda dalsan oo nageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa talal hel